allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maalintii shalay waxaa deegaanka kunyubaru ka dhacay xukun xadusino ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo gabar muslimad ah falkufsi ah u geystay xukunkan ayaa ka dhacay meel fagaaro ah waxaana u soo daawasho tegay dad badan oo ku nool deegaanka qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay mudeeciyadda dacwaddeeda iyo mudaacalayhiga jawaabtiisa noqotay qiraal weyddiisayna inuu guur soo maray iyo in kale baartayna caafimaadkiisa ogaatay in guur soo marin caafimaadkiisana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay inuu yahay fal zino ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu zino ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil iyo hal sano oo musaafuris ah intaasi kadib qaadiga wuxuu sheegay adilada loo cuskaday xukunka afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaala azzaaniyatu waazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahuma طaa'ifatu min almu'miniin waan cubaadata bni saamiti radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'ah wanafyu sana akhrajahu muslim marar badan ayay deegaanka kunyobaru horay uga dhaceen xukuno kan la mid ah oo lagu fuliyey dadyow kala duwan
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar